أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulusa ka idin heysakooda ugu door karoon waxaa kamid ah qarax lala beegsay cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in mujaahidiintu maleeshiyaadka kooxda ridada ku jibiyeen deegaano ka tirsan wilaayada shabeelle dhexe filimka kataab al ikhbaariye kasoo saartay weerarka cagmarinta balcad ayaa yeeshay saameyn xoogan kaasi oo si aada looga hadalhayo baraha bulshada guddi ka socda maktabka dacwad walaasaamiga ee ba ayaa kormeer ku tagay goobaha waxbarashada degmada labaatan jira ee wilaayadaas wadayaasha mootobajaajta ee magaalada muqdisho ayaa dhigay dibadbax xoogan oo ay kaga cabanayaan dhibaato ay ku hayso kooxda ridada soomaaliya munaasabad lagu soo gootinaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday magaalada buurdhuxulle ee walaasaamiga ee bokool
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo axada taariikhna ay ku beegan tahay sagaalka bisha barakeysan ee ramadaan sanada hijri walaalahayaga muslimiinta kuusoo dhawaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan qarax lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay weerar qarax la beegsadeen fariisi maleeshiyaadka murtadiintu ay kaga sugayeen xaafada buundaweyn ee magaalada beledweyne waxaana jira khasaare cadowga allah lagu gaarsiiyey qaraxaasi iyadoona dhawaaqa qaraxa si aad ah looga maqlay xaafadaha magaalada beledweyne qaraxan ayaa imaanaya xili shalay ciidamada mujaahidiinta howlgal barakeysan ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo iyagoona beegsaday isbaara murtadiinta u taalla xaafada suuqa xoolaha ee magaalada baydhabo waxayna weerarkaasi mujaahidiintu ku dileen laba askari murtadiin ah iyagoona kasoo qaniimaystay laba qori ak ah saraakiil ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in mujaahidiintu maleeshiyaadka kooxda ridada ku jibiyeen deegaano ka tirsan wilaayada shabeelle dhexe faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali xili ay ciidamada mujaahidiintu ay taqadum ballaaran ay ka sameeyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe ayay saraakiil ka tirsan murtadiintu ay ku dhawaaqeen inay iskaga baxayaan furimaha dagaalka maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan dhanka bari ee wilaayada shabeellada dhexe gaar ahaan inta u dhexaysa deegaanada cadaanlixi iyo nuur duqle ayaa ku cataabay inay iskaga baxayaan dagaalka sababo la xiriira iyaga oo u babaadhegi waayey weerarada mujaahidiinta iyo futuuxaadka ay mujaahidiintu ka samaynayaan deegaanada alkawsar daarunemca booshareeri iyo ceyl cali axmed saraakiisha murtadiinta oo la hadlay warbaahinta ayaa qiray in kooxda riddada ay ku jabtay dagaalka sidaa darteedana ay iclaaminayaan in xilligan aysan la dagaalami karin mujaahidiinta darabta masiibo muqaadira ah ku dhacday jabaa dhacay mar kastaba uu la sii ceyraayo anaxmadaa laga jabay waxaa laga jaba alkawsar waxaa laga jaba eelhareeri waxaa laga jabay cadaanlehey waxaa laga soo jabay degmada ruubo waxay taagantaha darabta inay u dhaxdad cadow soo galeen lamadaras iyo meesha la yidhaaho bushashii ani waa taagan
anigoo ah taliyahan deegaanka sidoo kale waxaa la jira taliyihii nabad sugidda degmada rundurgood qaybna waa kuwa inta fadhiya aad u jeediid sidaas darteed waxaan rabnaa maanta inaan warkayna aan gaarsiino maanta xaaladdu way isbedeshay meeshii ay shala joogto ma joogto xarbigaan ku jirnay tabar waa u weynay waxaan isdhannay maanta wixii aad labadii sano lasoo dhaafay aad meesha ka wadeen kama sii wadi kartiin waad maqlayseen oo waad og tihiin halgankii intaas soo socday meeshuu ku dhicisoobay waxay naga qaaday dhinacaas koonfurta ay nagala wareegtay deliska nala ahaayoo dhanay galaafteen waxaan rabnaa maanta kadib waddadii axmar loo aadaayey shabaabaa laga soo sheego waayo ha ahaato alkawsar ha ahaato ceelhareeri ha ahaato ceelmuluq ha ahaato labagaras ha ahaato geelgub ilaa intaasoo dhan shabaabaa ku fiday eerbacad iyo daarunimcana saldhigga ugu weynay u yahay ka dhigteen Waxay- waxaan rabnaa marka maanta kadib eh, tabar uma hayno xoog uma hayno eh, labada dhinacay naga qaadeen shabaaba waxaana isku raacnay meesha loo badan yahay inaan aadno murtadiintan oo ka argaxay dagaalada culus oo ay ciidamada mujaahidiinta ay ka galeen dhowr deegaan oo ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe iyagoona hadda garwaaqsaday in uu sii dhacayo gobolka murtadiinta islamarkaana calanka tawxiidka laga taagay inta badan degmooyinka iyo deegaanadii cadowga qabsaday tan iyo markii xasan gurguurta uu cilaamiyey xamlada ka dhanka ah wilaayaadka islaamiga jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiraxiin filimka kataaba al khibaariye ka soo saartay weerarkii cagmarinta ee degmada balcad ayaa yeeshay saameyn xooggan kaasi oo si adan looga hadalhayo baraha bulshada faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkee nuur cali warsame abuushiiba haddii aynu markan eegno aragtiyada facebook ay ka dhiibteen dadka isticmaala baraha bulshada filimkii lagu soo bandhigay weerarkii degmada balcad khaalid qofay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay inay dadkii magaalada sidan mujaahidiinta ugu soo banbaxaan iyagoo ku faraxsan waxay ku tusinaysaa sida ay shacabka soomaaliyeed u jecel yihiin wiilashooda mujaahidiinta ah allaha israacsiiyo cisaabada ka hartay xaynta gurgurte maajid yare waxa uu isna leeyahay dhanka kale wuxuu filimka soo muujinayaa sida bulshada soomaaliyeed ugu hiloobeen wiilashooda mujaahidiinta farxad iyo raynran ayay ku soo dhoweeyeen reer balcad mujaahidiintooda halgamaya wuxuu ku soo gebagabeeyey allow noo soo dadeji nasrigaada haajire axmed waxay leedahay shacabkan muslimka ah iyo jiilka soo kacaya idinkaa indha u ah ay idin sugayaan allaha idin guuleeyo jamaad mooge waxay tidhi cajiib dagaalkan balcad murtadiinta lagu laynayo iyo dhiigbax cadowga waxaa igala farxad badnaatay shacabka muslimiinta balcad farxadda iyo walaaltinimada mujaahidiinta ay u muujiyeen iyo sida farxaddooda u soo bandhigeen ayaa wax loo dhigo jirin ummadda soomaaliyeed cadowga allaha ka dulqaado mujaahidiinta allaha guuleeyo ilaahu awood iyo xeelad ma lihin adigaa jebiyey gaalada rabbiyow cadowgaaga musiibo ka soo kabasho aan lahayn kurid go-aadgeedi wuxuu leeyahay aniga shacabka degmadaasi u soo banbaxay jihaadiyiinta iyagoo takbiirsanaya oo farxadda ku qaabilay waxay caddaynaysaa buu yidhi in ummadda soomaaliyeed ay u hamuun qabaan ku dhaqanka shareecada islaamka hilow badanna ay u hayaan wiilashooda al-shabaab nasre maxmed ayaduna waxay leedahay allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allow u gargaar goormayna soo gaaraysaa annagana raayada tawxiidka allow igu sin maalinta laga taagayo meelaan ogahay ayay tiri caaliya cali maxamed gabar lagu magacaabo waxay leedahay allaahu akbar allaahu akbar wallaahi subaxaas waxay shaafiyeen qulubta muslimiinta farxadda ka muuqata ayaa wax loo dhiga lahayn mujaahidiintow allaha idin barakeeyo wallaahi waxaan annaga sugaynaa dhawaaqa rasaastiinna iyo takbiirtiinna allaha dartii ayaan idin jecelnahay waxay iftiin u yihiin raggaas muslimiin badan rajo ay sugayaan ayay tahay dhawaaqa takbiirtooda guulaysta waadna shaafiseen allaha idin ciseeyo adduun iyo aakhiraba abaalkiina janno rabbiha ka dhigo amiin guuleed qofay ugu qoran tahay wuxuu leeyahay fiiri qaabka ay shacabka u jecel yihiin walaalahooda jihaadiyiinta murtadiinta meel walba cid sidaan camal u soo dhoweynaysa ma jirto taasna allah ayaa ku mahadsan cabdiwahaab maxmed wuxuu yidhi farxadda shacabku jeclaa in shareecada islaamka lagu maamulo maxamed aljaasim qofay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay walaalihiina ku dhaqan dhulka bilaadujaam waxay idinku hambalyaynayaan guulaha waaweyn ee uu allaha idin siiyey buu yidhi umu khansaa qofay ugu qoran tahay waxay iyaduna tidhi waxaan aad ugu farxay ayaa ah qaabka farxadda leh ee ay shacabka u soo dhoweeyeen mujaahidiinta tanina waxay mar kale fariin u tahay dabadhilafyada gurguurte inaysan ummaddan bedeli karin diinkeeda iyo caqligeedaba argagixiso aan ayaga ahayn inaysan jirin waxaan sugnaba waa farxadda weyn ee insha allah shabaabuna guul caatiqa ibnu daariq waxay leedahay allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allah subxaanahu wa tacaala waa uu guuleeyey islaamka sidoo kale waxaad arkaysaa shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah sida ay ugu xiiseen wiilashooda mujaahidiinta ah una dhibsadeen dulliga gaalada rabaysadeen luula cabdulaahi ayaa waxay leedahay maasha allah magaalkaas waxaa jooga dad yar iyo weyn oo qulubtooda ay nooshahay ilaahow u siyaadi farxaddooda faarax xasan cilmi ayaa isna waxauu yidhi shacabku waa daaleen geem kufaartu soo qorshaysay konton sanno lagu dul ciyaarayey iyo gaalo raacyo gaaladu soo carbisteen oo danahooda ka shaqaynaya waaye qofay ugu qaran tahay qadar fagane ashka wuxuu leeyahay magaalooyinka ay dowladdu qabsato shacabku waxay la guuraan shabaabka taas beddelkeedna magaalooyinkii ay shabaab soo galaan waaba lagu soo dhoweynayaa oo shacabkii ayaaba raba al-shabaab shaymaa cali ayaa waxay leedahay allahu akbar shacabku mar kasta waa soo jeedaa si kastoo cimilada u maamulaan hilowga ay shareecadu u qabaan baa ka muuqata jasaaka allaahu khayran walaalka abushiba guddi ka socda maktabka dacwadule saamiga ee baaya kormeer ku tagay goobaha waxbarashada ee degmada labaatan jirow ee wilaaya saamiga baay faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan xilli wilaayada islaamiga ee baay laga dareemaya sare ukac ku aadan barashada cilmiga sharciga islamarkaana dadka ku dhaqan wilaayada ay u jihaysteen dhanka barashada cilmiga ayay wilaayada dirtay guddi ka socday maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay kuwaasoo kormeerayay habsame u socodka waxbarashada ku aadan cilmiga sharciga guddigan oo ka koobnaa mas-uuliyiin macallimiin iyo culummo ayaa kormeerkooda ka soo bilaabay degmada labaatan jirow oo ah cirifka ugu sarreeya ee wilaayada waxayna booqdeen dhammaan madaarista maraakista macaahidda iyo dugsiyada qur-aanka kariimka ee ka furan degmada labaatan jirow iyagoona qiimeynayay waxbarashada ardayda xiriirka ka dhexeeya macallimiinta iyo waalidiinta iyo halka ay gaarsiisan tahay aqoonta diineed ee ardayda waxay sidoo kale guddigan imtixaanaad ka qaadeen ardayda iyagoona u sameynayay abaalmarino iyo dhiirigelin si gaar ahana hadiyado qaali ah u siinayay ardayda kaalmaha sare ka gashay imtixaanaadkii ay ka qaadeen ardayda meelaha ugu muhiimsan ee guddigan ay booqdeen waxaa ka mid ah mu'asasada alqalam oo ah mu'asasad tacliimi ah oo ay dhowaan wilaayada ka hirgelisay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada taasoo ay wax ku baranayaan ardayda da-dooda u dhexaysa shan sano ilaa toddoba sano iyadoona ardayda laga saxiyay akhriska iyo qorista sidoo kalena la xifdisiinaya axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam waxyaabaha ugu muhiimsan islamarkaana wilaayada ay ku guulaysatay waxaa ka mid ah in ardayda iyagoo aan qur-aanka baranin kitaabka qur-aanka kariimka akhrinaya meel kasta oo laga soo saaro maadaama ardaydan si gaara looga saxiyey farta iyo akhriska sida ku cad bandhig ay ardaydan sameeyeen kadib munaasabad mu'asasada lagu soo xirayey oo ka dhacday gudaha degmada labaatan jirow فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس مسه إدغام بغنة إدغام مع الغنة إدغام ناقص
maseka kasti inta idqaam inta ka jira لما تقوم من تعكيس lama kala sugaamay dabadhiyey miin maaha miinkana may kumid yaha xuruuf lidqaam haye meeba xuruuftis idqaam لام را ميم نون واو ياء وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون mubaarak fa may ka jira
إخفاء حقيقي ثم إيش عرف صاد لام سا كاف جيم شيم قاف سين دال بو زاي فا تا بو بو
mid ka mid a guddiga kormeerka oo isagana ka hadlay munaasabadda ayaa faahfaahin ka bixiyey booqashada ay ku tageen mu'asasada alqalam iyo imtixaanaadkii laga qaaday ardayda isagoona xuseyn ardayda dhammaantood ay ku guulaysteen imtixaanaadkii laga qaaday
qaybta kale oo guddiga seeda imtixaankuusu ku qaaday waa ardadu hadda hortaana fadhiidiyu bifadli illaahi wa raxmatihi mu'asasatu lqalam ardada dhakadaasi guud ahaan may hayana soddon iyo kow arday labaatan iyo siddeed mumtaaza nagadan saddex ardayna may nagadeena jayid jidda nagadan walxaabiyaraada oo hadda ardadaas kudhihi mu'asasatu lqalam dhakadaay oo imtixaankii laku qaaday ka guul daraysadii ma jiraan bifadli illaahi wa raxmatihi malaaq yuusuf garweyne oo ka mid a waxgaradka degmada labaatan jirow ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay isagoona soo dhoweeyey martidii wilaayada ka socotay ee booqashada ku tagtay degmadiisa si gaar ah goobaha waxbarashada ee labaatan jirow
نحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرحب بكم بضيوفنا الكرام في مقر محافظة لباتن جرو ونقول لكم مرحبا بكم بضيوفنا الكرام ومرحبا بكم في بلدكم الثاني وفي شعبكم الثاني وفي إخوانكم العقيدة ونرحب بكم بأيدي مفتوح وقلب مفتوح مرحبا بكم لإخواننا الكرام وعلماؤنا الكبار guddigan ayaa lagu wadaa inuu soo maro dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay isla markaana natiijada iyo halka ay wax marayaan uu dib ugu soo celiyo degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay oo markii horeba guddigan ay ka anbabaxeen jazaaka allaahu kheyran walaalka abuu xasan wadayaasha mootabajaajta ee magaalada muqdisho ayaa dhigay duudba xoogan oo ay kaga cabanayaan dhibaato ay ku haysa kooxda ridada soomaaliya casaam carafaad warbixintaasi inoo eegayaan banaanbaxan oo ka dhacay iskeyska kilomitir afar ee magaalada muqdisho ayay bajaajleeda oga cabanayeen in lacaga dheeraad ay kusoo rogtay kooxda ridada soomaaliya gaadiidleedaasi dibadbaxan ayaa xiray wadadaasi waxaana la arkayay iyagoo ku dhawaaqayo halkudhogyo ka dhan ah kooxda ridada soomaaliya darwallada bajaajilida ayaa sheegay inaysan marnaba aqbali doonin amarka ka soo baxay kooxda ridada islamarkaana aysan awoodin inay dhiibaan lacagaha la dul saaray maalin kasta shan doolar guri hataa laguma biilin guri maalin kasta shan doolar guri hataa lama biilin marka ilaahay ka cabsida ama mo wax soconaa malaa wadooyinkan ilaa isbuuc wadada sayna la xirneen warqadda way diideen warqadda leesi sugud way diideen yaa warqadda shan doolar ay rabaan adoo warqadda wadama shan doolar liiba diina walaahi liiba diina walaahi isbuuc ay xirnaan wadada isbuuc midnimo dooni meena midnimo dooni meena waana faadnay maalin kasta doolar yaa ku socon karo warqadda leesig lacagtu waa nagala qaadi wax minoola saabada
si kastaba haatee waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay sii kordhayay dhibaatooyinka maleeshiyaadka ridada ay u geysanayaan darawallada bajaajileyda ee magaalada muqdisho kuwaas oo ridada ay ka qaadaan lacaga baad ah taas ay usii dheertahay dilalka mar weliba ay u geysanayaan maleeshiyaadka ridada jazaaka allaahu kheyran walaalka casaam munaasabad lagu sagootinaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday magaalada buurdhuxunle ee wilasaamiga ee bokool faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cabdiqani maxamed وثالث عموم بغير غنة في اللام والرقوم وكبرنة وثالث الإغلاب عند الباء لمن بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل بمعروف واجب للفاضل بخمسة من بعد عشر همزها في كلم هذا البيت قد ضممتها waxay ahayd munaasabad sagootin u ahayd arday gaarayso ah ilaa toddoba arday oo dhammaysatay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka taasoo ka dhacday deegaanka buurdhuxonle ee wilaayada bakool munaasabada sagootinta ardayda kasoo qalinjabisay madarasada al-najaax ee taxfiidka qur-aanka ayaa waxaa goobjoog ahaa culimo waxgarad iyo waalidiin waxaana ugu horreyn kelimad ka jeediyey mid ka mid ah culimaa udiinka qur-aanka may kumid yaha nicmada ilaahay goonina hangalada haysadii saas daraadye bani aadanka walaa macnaha dadkanaqda qofkanaqda qiimo kaalada maybwaaha qur'aankaas iyo diinkaasu bani aadannimaada ilaahay kii sharafi madilah gugudubu wala qofka bani aadanka ka sharafa oo ka qiimo oo qur'aankaas waay qur'aankaasa macnaha may fadaane ini waana barana ciyaalkana barno unuuna barano lanwin in lanyarna ka bara si darjadaas una deerna taasa walaalen iyaalina isku baahanyi guud ahaan marka mayna isdardaarmaane dadka waalidiinka ciyaalsha awlaadiyo ina macnaha ka tarbiyayaan diinka ilaahay ardaytana maylana yoon dardaar gooni ansiyaane qur-aanka wal dhammaay ma doo dhammaaytadinin korin sii wadad aan qur-aanka madanha dhammaaya dugsi besi walagaas ma jaran taas waalidiintan isku ilaaliyan maanaa unigay qur-aanka dhammaaya madan hoolaas ugaadan weeran sidoo kale ardayda madarasada al-najaax ayaa bandhig cilmiyaad kooban ka sameeyey goobta xafladda يقول راجعا في رب سامعي محمد الجازري شافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه madarasada ma ahayn keliya mid lagu barto ama lagu xifdiyo qur-aanka kariimka balse ardayda waxaa sidoo kale la xifdisiinayay mutuunta kale ee cilmiga sida culuumta qur-aanka axaadiidta iyo caqiidada sidaa uu sheegayo macalinka madarasada mayba ku warbiyey khaasatan madarasadan madarasatu najaax alislaamiya leeraw walbarashadeeneen ee mayha martay marxalad badanaha marti madarasada markan maylaka barade mutuunta kumad e marki qur-aanka lahaku guduba toofatulafaala lakabarade jazariya lakabarade xusnulmuslima lakabarade hidaayatulmustafiida lakabaradohay arbiciin nawawiya lakabaradohay ilaahay baka mahadsan madarasada saasawal barashadii ahayti hatana mayrajeeyohayne meelsara yaa adaniida kahayne insha allahu tacaala ugu dambeyn mid ka mid ah waalidiinta ayaa dhankiisa ah kelimad ka jeediyay xafladda kolley aragda ilaahay ka mahadsan maalinka ilaahay khayr sii ardayda nog ar kolley arday kuwii oo diinta ka aflaxay maarna horumarka deeri ilaahay kawaala mustawijo iyo maarna kolley eed iyada aan mahadsanna dugsiga aragday kenne badanaha gooba la ahaaye dadka aragday markii hore owlaadoon ku galanjibiyeenno xafladaasay la dhakay oo aragday horumarti iyo kumad hayni hatan iyaal kale oo geekasi dhatan leh arday adargalyaninka jara dugsiga sida la sheega madkii hore oo buushkii hore haay dadkii koogtii hore la bilaawday haayni dhowr marxaladoodaha mari inta dugsiga hata dhagahaga intilankwaaln ba aweena lakawaali dhismadiis aragday yaa marti hatana kolley aragaasan heerkuusata marhoa eed iyada aan fayley dadki aragday kaliibani ilaahayni waala waxaa sii kordhayay bilihii lasoo dhaafay ardayda kasoo takharujayso madaarista qur-aanka kariimka waxaana arrintaasi ay ku timid bacdalaahi dadaallo hagarla-aan ah oo uu maktabka dacwada geliyey macallimiinta madaarista qur-aanka degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jazaaka allahu khayran walaalka cabdiqani guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxaanimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waanagintaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynu suurtageli waan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumaadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak wa jihaadukum mubaarak